magaalada kismaayo iyo guud ahaan deegaanada dowlad goboleedka jubbaland waxaa sanadihii u dambeeyey kordhay tirada gabdhaha kusoo biiraya mihnada warbaahinta gaar ahaan raadiyaha kuwaasi oo u baahan in sare loo qaado aqoonta iyo xirfadooda warbaahineed cabdulaahi cabdiraxmaan maxamed xogayaha guud ee ururka suxufiyiinta jubbaland ayaa sheegay inay diyaariyeen tababaro lagu horumarinayo xirfadaha gabdhaha ku jira warbaahinta jubbaland waxaan horta hadda aada uga howlanahay sidii loo heli lahaa gabdhaha oo saxaafadda ku jira si horta loo tayeyn lahaa si ay u soo baxaan gabdho badan oo bulshada markii gabar iyo wiil laga hadlo saxafinimada waxaa waxtar badan ku siila gabdhaha sababto iyagu waxay sii fahmayaan ee bulshada gaar ahaan inta nugul waalidka ee dadka duqoyda hooyadii caruurtii ee waxay u baahan yihiin ayay kasii fahmi og yihiin wiilasha oo weliba dhaqankeena oo nolosha adagoo wiilka howlaha kore loo diro iyo maaragtay gabdhuhu ay howlaha hoose oo maxalliga ah ay qabtaan marka hadda horta waxaan rabnaa inaan gabdho badan oo warbaahinta ee ka shaqeeya in la helo waxaan kaloo aada iyo aada nooga qorshaysan in warbaahinta soo jireenka ah oo weliba raadiyuhu gundhiga uu yahay in la tayeeyo oo qalabkooda iyo aaladooda iyo sidii ay meel dheer u heli lahaayeen markii wadanka uu nabad noqdo waxaa loo baahanya muwaadin kasta meesha uu ku noolyaha xogta inuu ku helo oo wadankiisa waxaa ka jira uu kula socdo waxaan himiladeena dheer ku jirta sidii warbaahinta tayadooda loo gaarsiin lahaa gaar ahaan raadiyayaasha inay gaaraan meel walba guri walba iyo raas walba gaar ahaan dadka xoolo dhaqatada ah iyo dadka beeraleyda ah oo aan internetka iyo korontada haysan sidii ay xogta u heli lahaayeen arrintaas olole xoog leh ayaan u qorshaynay inaan ka galno waxyaabaaan rabnaa inaan kasii horqabanno